staran stravis oo ah warbaahinis rasmi ah oo sugta wasaaradda difaaca ee maraykanka ayaa waxay sheegtay in howlgalkii dagaalyahanada mujaahidiinta al-shabaab ay labada kun sagaaliyo tobankii ku beegsadeen saldhigga maraykanka ee ballidogle uu ahaa weerarkii ugu weynaa ay ciidamada maraykanka ku sugan soomaaliya ay la kulmaan intii u dhexaysay kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii ilaa labada kun sagaaliyo tobankii garoonka diyaaradaha ee ballidogle iyo ciidamada maraykanka ee halkaasi ku sugan ayay warbixinta xustay inay ahaayeen bartilmaameedka howlgalka mujaahidiinta al-shabaab waxaanay saraakiil ka tirsan ciidamada maraykanka ay shaaciyeen in halkaasi uu ka dhacay dagaal culus soo socday muddo saacado ah warbixintan uu si gaara u diyaariyey john vandivender oo ah wariye milatari oo ka tirsan wargeeska hoostaga betaconka ayaa waxaa lagu sheegay in dagaalyahanadii al-shabaab ee howlgalkii fuliyey ay gudaha saldhiga ku qarxiyeen gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa inkastoo wargeeska aanu sheegin khasaaraha goobtaasi ka dhashay ayaa wuxuu tilmaam ka bixiyey inta uu leeka baaxadda iyo awoodda uu lahaa qaraxaasi waxaana lagu sheegay inuu ahaa mid aad u xoogan islamarkaana goobtii uu qaraxa ka dhacay uu ka dilaacay god aad u qoto dheer oo cabirkiisa uu ku sheegay labaatan mitir weerarkii ballidogle oo wargeesku kaga faallooday warbixin u shalay daabacay ayaa ahaa howlgal galaaftay nolosha ugu yaraan boqol koob iyo labaatan askari iyo saraakiil amerikaan ah laguna burburiyey diyaarado iyo gaadiid dagaal iyo sidoo kale qalab milatari oo aad u fara badan sida ay al-shabaab shaaciyeen wargeeska star anstribis ayaa walaac xoogan ka muujiyey sii socoshada howlgalka ciidamada maraykanka ee africom wuxuuna sheegay inaanay caddayn jihada mustaqbalka ee howlgalka africom ee soomaaliya maadaama uu yidhi dhammaadka mudaxileedkii hore trump waa maray in dhammaan ciidamada maraykanka laga saaro dalka soomaaliya horaantii bishii lasoo dhaafay iyo maarso ayay ahayd markii warbaahin caalami ah oo laga leeyahay dalka maraykanka ay shaacisay in maamulka cusub ee donald trump uu wado qorshayaal uu ku doonayo inuu albaabada isugu dhufto taliska africom